bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudane hawaday naga dhagaysanaya oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin khamiisa taariikhdu ay ku astaysan tahay sideedda bisha me juun sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan wararka naga soo gaaraya gobolka shabeellaha dhexe ee xarunta maamulka hirshabeelle magaalada jowhar ayaa waxa ay sheegayaan in khasaarooyin kala duwan ay ka dhalatay weerar gaari lagu qaaday oo ka dhacay nawaaxiga garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi gaarigan oo ahaa nooca ciidamada ee cabdibilaha loo yaqaano ayaa la tilmaamay inay haleeshay miino dhulka lagu aasay waxaana la sheegayaa in saddex askari ay ku geeriyootay halka saddex kalena dhaawacyo ay kasoo gaareen sida ay sheegeen qaar ka mid a mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle oo ka gaabsaday magacyadooda in loo adeegsada warbaahinta ciidamada ayaana durbo bilaabay howlgallo ku aadan in wax badani laga ogaado sababihii ka dambeeyay weerarka lala beegsaday gaariga ciidamada dad aada u fara badan ayaa laga qabtay goobta qaraxa uu ka dhacay kuwaasoo lala xiriirinayo in ay ku lug lahaayeen falkaasi argagixiso ee ka dhacay magaalada jowhar duleedkeeda gaariga qaraxa lala beegsaday ayaa ka tegay magaalada jowhar waxauna ku sii socday garoonka diyaaradaha ee magaalada meelduleedka kaga beegan ayuuna ku yaalaa magaalada jowhar garoonkaasi lama ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegi karta khasaaraha dhabta ee ka dhashay marka laga reebo tirada kooban ee lagu sheegay ilaa iyo lixda ruux oo saddex ka mid ay ku dhimatay goobta halka saddex kalena dhaawacyadooda haatan lagula tacaalaya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe dowladda kenya ayaa gacanta ku dhigtay ilaa iyo shan dhalinyaraha oo la sheegay da-dooda inay ka hooseyso labaatan kuwaasoo doonayay inay ku biiraan dhaqdhaqaaqa ururka al-shabaab waxayna danaynayeen inay soo aadaan gudaha dalka soomaaliya shanta ruux ee la qaqabtay ayaa la tilmaamay in laga qabtay gobolka isuya oo ka tirsan gudaha dalkaasi kenya ah gudoomiyaha gobolkaasi ayaana warbaahinta u sheegay in raggaasi ay danaynayeen inay ku biiraan ururka al-shabaab waxayna shantuba u dhasheen dalka kenya dhalinyaradan ayaa la tilmaamay inay ahaayeen kuwo si aad ah u danaynayay muddooyinkii dambena isku urursanayay gudaha dalka kenya si ay kaga mid noqdaan ururka al-shabaab saraakiisha ammaanka ayaa tilmaamay in tani qayb ay ka tahay dadaalada ay ku doonayaan inay kaga hortagaan in al-shabaab ay ku xoogaysato gudaha dalkaasi kenya madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa lagu wadaa maanta inuu kala diro golaha deegaanka ee magaalada garoowe kuwaas uu ku dhaliilayo inay waxqabad la-aan la yimaadeen waxaana lagu wadaa isla maanta madaxweynaha inuu iclaamiyo xilliga ay dhacayso doorashada gudoomiyaha golaha deegaanka iyada oo magaalada garowwena si aad ah looga dareemayo dhaqdhaqaaqa arrintani ku aadan warbaahinta ayaa la filayaa saacadaha soo aadan inay gaarto xarunta madaxtooyada ee maamulka puntland ee magaalada garoowe halkaas uu madaxweynaha lagu wado inuu kula hadlo kuna kala diro golaha deegaanka ee magaalada garoowe kuwaasi oo muddooyinkii dambe liilo aada u xoogan loo soo jeedinayay madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa ayaa la filayaa inay maanta tagaan qasriga madaxtooyada si ay warbaahinta halkaasi ugula hadlaan halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waddo qorshihii ugu dambeeyey ay ku doonayso inay kula soo wareegto hawada soomaaliya oo muddo labaatan sano ka badan ay gacanta ku haysay hay-ad hoos tagta qaramada midoobe dowladda soomaaliya ayaa waddo dadaalkii ugu dambeeyey ay kula soo wareegayso hawada iyadoo wafdi uu hogaaminayo wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka uu joogo magaalada montreal ee dalkaasi canada sidii loo dadejin lahaa in maamulka hawada loo soo gacangeliyo dowladda dhexe ee soomaaliya hay-adda eco oo hoos tagta qaramada midoobe ayaa muddo labaatan sano ah waxa ay gacanta ku haysay maamulka hawada soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladdii dhexe ee soomaaliya wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka maxamed cabdulaahi salaada omar oo iyo maareeyaha guud ee hay-adda saadaasha iyo duulista hawada yuusuf cabdi cabdulle jeele ayaa magaalada muritaaniya riyaal kula kulmay mas-uuliyiinta sarsare ee hay-adda eco si ay hogaamiyaasha xogayaha guud ee eco doctor faytlow shirkan ayaa looga hadlayaa dib u soo celinta maamulka hawada soomaaliya iyadoona labada dhinac ay isku afgarteen in guddi farsamo oo labada dhinac ah loo saaro kuwaas oo ka shaqay doono sidii soomaaliya dib loogu celin lahaa maamulka hawadeeda wasiirka gaadiidka cirka iyo dhulka maxamed cabdulaahi salaad ayaa sheegay in kulankan uu si wanaagsan ku soo dhammaaday isla markaasina ay isku afgarteen wixii hadda ka dambeeya in loosoo in lasoo afjiro in hawada soomaaliya lagu soo wareejiyo soomaaliya si ay u maamulato arrintan ayaa waxaa haddii ay dhacdo suurtagal ay tahay inay si xoojiso muruqa u dhexeeya maamulka somalilan iyo dowladda dhexe ee soomaaliya iyadoo muddooyinkii dambena maamulka somalilan uu sheegayey in ay caqabadi ka dhalan karto haddii soomaaliya loo gacan geliyo maamulka hawada oo ay labada dhinac shirka ku yihiin sida uu sheegay wararka ka imaanaya deegaanka xawaaley ee ka tirsan gobolka waa degmada balcad ayaa waxa ay sheegayaan in dabley hubaysan ay rasaas ku fureen saqdi dhexe ee xalay gaari nooca xamuulka ah oo soo qaaday qudaar deegaanka xawaaley kuna soo jeeday magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya dadka dhintay ayaa isugu jira darawalkii waday gaariga iyo sidoo kale qof kale oo la sheegay in ay inay gaareen rasaasii ay ku fureen dableydaasi lama ogo ujeeddada ka dambaysay weerarka lagu qaaday gaariga iyadoo dadkii la dadkii ka dambeeyey falkaasina weerarka ay aan la aqoonsan weli cidda ay ahaayeen gaadiidka qudaarta soo qaada ee deegaanka xawaale ayaa badanaa socda xilliyada habeenkii iyadoo aroornimada aroornimada geeya qudaarta kala dugedisan ee suuqyada magaalada muqdisho waxaana markii uu waana markii ugu horreysay ee fal noocan oo kale ah uu ka dhaco deegaankaasi beeraleyda iyo sidoo kale dadka rayidka ah ayaa waxay aada ugu naxeen falkan weerarka ah ee lagu qaaday gaariga qudaarta usoo siday magaalada muqdisho ayagoo dalbaday in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyey falkaasi ma jira ilaa iyo haatan war wax war ah oo laga hayo maamulka gobolka shabeellaha dhexe iyo sidoo kale midka ah maamulka gobolka waa maamul goboleedka hirshabeelle oo la xiriira dhacdadani ka dhacday deegaankaasi mana jirin howlgalle ciidamada ay sameeyeen oo ku aadan in wax badan laga ogaado falkaasi iyo sababihii uu ku dhacay warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadio wardheer khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhagaysanayo waa naga inta anigoo a saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa warka idin akhrinayay intaynu mar kale dib u kulmayno sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu